إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maamulka islaamiga ah ee gobolka mudug ayaa ka hadlaya dagaallo culus oo socday lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka qaayacad ee gobolka mudug khasaare kala duwan ayaa ka dhashay isku horimaad ka dhacay degmada baran oo ka tirsan gobolka sanaag beesha sida qaybta degta gobolka jubbada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hogaamin doona shareecada islaamka beeralayda ku dhaqan dhulka uu ka arrimayo maamulka puntland ayaa wajahaya xaalado adag maamulka la baxay somalilan ayaa xiray dad ay ku eedeeyeen inay dhagaxaan ku weerareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgala ka fuliyey gobollada ah baay iyo bakool kuwaas oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku taalla degmada waajid qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal habeendheelmada ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala deegaanka owdiinleh ee hoostaga magaalada baydhabo saldhigyada weerarka lagu qaaday waxaa ku sugnaa ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dhanka gobolka gedana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa saakay tira madaafiica ku garaacay xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq madaafiicda ayaa ku hoobatay gudaha xerada welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay maamulka islaamiga ah ee gobolka mudug ayaa ka hadlay dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka qaayacad oo ka tirsan gobolka mudug warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar isagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah waaliga gobolka mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaallo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray deegaanka qaycad kuwaas oo dhowr jeer lagu jebiyey askarta dowladda federaalka waaliga ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyey khasaaraha dagaalkan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ee weerarka soo wama nasr ilaa min cindi illaah allah baa ku mahadsan awooddaas isagaa iskale isagaa naga guuleeyey intaan xaqiijinay nimankaa dhaawacooda iyo dhimashadooda markii la isku daro waxa weeyaan saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac isugu jirta waayo inta annaga aan xaqiijinay isagoo sii hadlayay waaliga gobolka mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa waxa uu carabka ku dhuftay isbahaysatada qaybta ka aheyd duulaankan lagu soo qaaday deegaanka qaycad ee wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoona tilmaamay in weeraradan lagu soo qaaday deegaanka qaycad ay qaybo ka ahaayeen askar maraykan ah waa uun isbahaysato qashan oo waxaan maxawisleyda la yidhaahdo iyo bangaraafta kuwa la yidhaahdo iyo magaranaysaa dagaalka waxaa qayb ka ahaa siriiriyiinta maraykanka qayb ka ahaa adigu isbahaysato waxay ahaayeen muftidiin iyo siriiriyiin iskugu jirtay ahaayeen oo magacyo kala duwan leh ugu dambeyntii waaliga ayaa dardaarano u jeediyey bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug wuxuuna kula dardaarmay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee dullaanka ku soo qaaday dalka iyo dowladda federaalka bulshada muslimiinta ah meel kastay joogaan si gaar ah gobolka mudug bulshada ku nool waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa qabsada iskaashada adanku iskaashada mujaahidiintiina kaashada ilaahay kitaabkiisana qabsada ma garanaysaa cadowga soo duulayaasha ah ee doonaya inay diintiina fidneeyaan ee doonaya inay magaranaysaa deeqdiina ay bililqaystaan ee doonaya inay maarkaysaa sharafkiina iyo xirdigiina ay ku tuntaan oo ay inkugu filan tahay sifra ay inkugu filan tahay meelaha hadda ay joogaan iyo meelihii ay soo galeen sanad ka hor ay soo galeen oo ilaahay nooga saaray wixii ay sameeyeen hare ay inkugu filan tahay waxaan leeyahay wardadii oo muslimiinta oo fadhiga kaca cadowga iska celiya ilaahay kitaabkiisana qabsada asagaa nagu filan deegaanka qaycad ee gobolka mudug ayaa marar kala duwan waxa uu martigeliyey dagaallo dhex maray ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaas oo askarta dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaare isugu jiray dhimasho dhaawac iyo in laga furtay sanadii hubka ah ay wateen khasaare kala duwan ayaa ka dhashay iskahorimaad ka dhacay degmada baran oo ka tirsan gobolka sanaag faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali wararkii naga soo gaaraya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland gaar ahaan degmada badhan ee gobolka sanaag ayaa tilmaamaya in iskahorimaad la isku adeegsay hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay degmada badhan kaasoo u dhexeeyay ciidamada maamulka puntland oo saf ah iyo koox hubaysan oo isku magacaabay guddiga siyaasadda maaqir oo hogaaminaya xildhibaan hore oo lagu magacaabo cabdi dhowre dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo kala gaaray labada dhinac ee dirirta udhexaysay inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay laba askari oo dagaalka qayb ka ahaa sidoo kale magaalada badhan waxaa ka dhacay duweedbax ballaaran oo ay dhigayaan bulshada waxaana ku dhintay mudaaharaadka hal ruux dadka ayaa kasoo horjeeday askarta maamulka puntland oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayeen xaaladda degmada badhan ayaa ilaayo haatan ah mid cakiran oon caga badan ku taagnayn mar welibana la filan karo in weerar rogaal celisa ay isku soo qaadaan labada dhinac wararka ayaa intaa ku dareeya in weli gudaha magaalada ay ku sugan yihiin kooxaha la baxay guddiga siyaasadda maaqir oo gebi ahaanba diidan maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ciidamadan doonaya inay xoog kula wareegaan maamulka degmada badhan ee hogaamiyo cabdi dhowre ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen olole dagaal oo ay kaga soo horjeedaan maamulka saciid cabdulaahi deni deegaanada ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada soomaaliya ka dhisan ee shisheeya kalkaalka ah taasoo shisheeyaha dalka ka dhisay washaadda sare ka daawanayo beesha sidee qaybta degta gobolka jubbada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan beelweynta sade oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo qorsheeyey islamarkaana ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku dooratay nabadoon beesha ku matala gobolka jubbada dhexe beesha sade ee degta labada gobol ee jubbada hoose iyo tan dhexe ayaa madasha ay xafladdu ka dhacaysay ku caleema saaratay nabadoon guud oo qabiilka sade ku matali doona wilaayada jubbada dhexe kaasi oo hoos tegi doona suldaan cabdiweli madoobe yarow oo ah suldaanka guud ee beesha sade ku matala labada jubbe xafladda oo ahayd mid aad u heer sarrayso ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf maamuus leh kuwaasi oo iskugu jira culimmada diinta islaamka nabadoonno salaadiin waxgarad mas-uuliyiin ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada kuwaasi ayaana qaarkood ka hadlay madasha kadib markii ay soo idlaatay xafladda doorashada ugu horrayn waxaa goobta kelimad aad u xeeldheereed ka jeediyey a-sheekh cabdulaahi raabi isagoona dardaaran dahabi ah dhagaha oogu shubay salaadiinta iyo nabadoonnadii madasha ka soo qaybgalay
naqiibka cusub iyo naqiibadiinna kaleba cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ardaa kitaabka awlawiyaadkiisa laga qoray cumar ee labada mujallada oo dan badan ba wax ka arkee markuu waali uu dirayo oo uu dal u dirayo degaan u dirayo wuxuu kula dardaarmi jiray cardi fi larda ka ahlihaa buu odhan jiray dhulka waxaad u barataa sida dadka degaanka degani ay u yaqaanaan muxuu kaloo uu yidhi wacarif innaasa ka cariifiha meeshan ujeeda waa midaas dadkana wax degaanka joogana waxaad u barataa sida ninka naqiibka ee cariifka ahee loo idmadee sudaanka oo ugaaska u ah malaaqa u ah sida uu degaank dadkiisa u kala yaqaano adiguna degaanka u kala baro dadkiisa u kala baro ninka suldaanka ahee dadka yaqaanaaye wuxuu yaqaanaa ninka qaaraandiidka ah ninka diiqsiga ah midka bakhaylka ah qoyskan waxba laga qaadin qoyska khayrka daran qoyska barakada ku jirto qoyska maartayane meesha laga galo ayuu ninka suldaanka yaqaanaa waa inuu ninku aqoon u leeyahay dadkan loo diray jifooyin jifooyin waa inay yihiin iyo dadka siay kala yihiin waa inuu barto degaanka loo dirayana waa inuu yaqaano waa qodob sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beesha sade oo uu ka mid yahay suldaanka guud ee beesha ku matala labada jubbe ayaa dhinacooda codbaahiyaha ka hor hadlay iyagoona soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee lagu caana shubay waxaan la koonnay waaliga jubbada dhexe nabadoonnada odayaasha iyo suldaanka iyo beesha side waxay walaayadu noo direen oy dhaheen waa laydinka rabaa nin nabadoonoo naqiibka jubbada dhexe noqda oo beesha ku matela keena runtii waa la soo daahnay laakiin waxaa muhiim ah in lala yimaado wax la isku raacsan yahay oo dhammaan isku calool laga yahay haddii lala yimaadana khayr weeye waxaan wadnaa naqiibkii jubbada dhexe oo walaayada jubbada dhexe la shaqayn lahaa oo beesha sade waxaan rabnaa ugu horrayn annaga waa keennay ka sade ahaan waa keennay ka maamul ahaan ka walaayada jubbada dhexe ahaan inaad adinkuna nala qaadataan oo naga guddoontaan oo gacmo furan ku soo dhowaysaan waxaan kaloo ka rabnaa odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe oo ayaguna goobta fadhiya dhammaan ayagana inay nala qaataan waxaana laga suuhayey ninkii jubbada dhexa u masali lahay sida baana laga suuhayey waanu la daahnay sidaan ognahay inaan la daahnay baan garaaw ka nahay sida baadka iyo biyahaba loogu baahan yahay baan anigu walaayada ugu baahannahay nabadoon aadan cali aadan oo ah nabadoonka cusub ee ay beesha sado dooratay islamarkaana ku matali doona gobolka jubbada dhexe ayaa dhankiisa codbaahyaha ka hadlay isagoona ballanqaaday in uu beeshiisa ku hogaamin doono shareecada islaamka kuna horboodi doona iska dhicinta shisheeyaha soo duulay iyo dabadhiifyadiisa soomaalida ah naqiib naqiibyada ka mid ee soomaaliyeed ku dooratay una dooratay maxaan ku yidhahda gobolka jubbada dhexe ayadana waan u mahad celinaya beelaha soomaaliyeed ee meesha fadhiye ee walaalaha aan nahay oo ehelka aan nahay oo abti iyo eesin iyo adeer isu nahayna waan u mahad celinaya islaamka intaas ka bacdi anigu magacaygu waxaa la yidhaha aadan cali aadan waxaan nahay naqiibka cusub ee u dooratay beesha sida hawsha ayada in macnaha u qabto ma dalbanin ayada ay dalbatay ilaahay waxaan ka baryahayaa idinkana idinka baryayaa inuu xilkaas alla ila garbgala idinkana ad ila qabataan intaasi ka gadaal waxaa madasha soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe a-sheikh cali darwiish mubaarakaynta iyo soo dhoweynta nabadoonka cusub kadibna waaliga ayaa dardaarmay in qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ah iyo wadajirka waxaan rabaa guud ahaan beesha inaan u dardaarmo beesha sade midnimadu waa shay qaali ah abwaankii hadda gabyahayna wuxuu ahaa halkudhigiisuu ahaa midnimada waad arkaysaan ilaahayna subxaana watacaala ka muslimiin ahaan wuu inoo dardaarmay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigi ilahay inaan wada qabsanno oo aanan ku kala tegin yuu ilaahay subxaana watacaala ina amray waxaan idiin dardaarmayaa xarigga ilaahay inaad wada qabsataan jihaadkana hormuud aad u noqotaan yaan idiin dardaarmaynaa midnimadu waa shay qaali ah ummaduhu waxay ku kala tageen oy ku guulaystaan horumarna ay ku gaaraan deymaha iyo xuquuqda lagu leeyahay in isaga bixiyaan deriskoodana wanaag ay kula dhaqmaan waa markay taladoodu midaysan tahay midnimadooduna ay mid keliya tahay tafraaruq hadduu jira dadku ay iskhilaafsan yihiin dadkaasu meel ma gaaraan xaq lagu leeyahayna iskama bixiyaan derisna wanaag kulama dhaqmaan saada isuma talisay noqonayaan marka midnimadaa ilaahayna uu ina faraya yaa marka ugu horraysa idiin dardaarmaya ugu dambayntii tallaabooyinka ay beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ku doortaan nabadoonnada iyo salaadiinta ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ayaanan ahayn mid ugub ah beelaha soomaaliyeed ayaana had iyo goor doorta nabadoonno ay iyagu u madax bannaan yihiin islamarkaana ku hogaamiya shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda beeralayda ku dhaqan dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay puntland ayaa wajahaya xaalado adag cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay beeralayda ka howlgasha dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa wajahayay dhibaatooyin kala duwan oo xagga beeraha ka haysata beeralaydan ayaa ka cabanaya cayayaan farabaan ku haya dalagyada ay beertaan sida yaanyada oo ay sheegeen in muddo toban sano ah lagu abuurin beerahooda waxa ay dhanka kala sheegeen in maamulka halkaasi uu ka jiro uusan waxba ka qaban arrintaas waxay sidoo kale tilmaameen in roobabkii da-ay sanadkii hore saameyn ku yeeshay beeraha sida uu sheegay mid ka mid ah beeralayda wallaahi beeruhu sanadkii dhaweyd oo maaragta hadeerina dhaafay guwiina dhaafay roobab baa waxyeelay oo dhaawac u geystay oo biyihii maaragta wixii maaragta way qaadeen geedmiroodkii maaha wixii kale oo dhan marka dhaawacaas waa jiray horta dhibaatadu way iska badan tahay cayayaan baa jira bahashaan yaanyada la yidhaahdo muddo toban sano ah aan waxba maaragtay cayayaankaas laga qaban waayey oo yaanyada ah yaanyada la abuuraya haddii la abuuro goortay dhasho buu maanta oo kale ama caawa kasoo habsanaya iyadoo maaragtay maanta wax laga gurtay ama laba maalmood buu baabi'inaya mar hadduu ku habsadana waa gubaya wasaaradan beeruhuna hadda iyadu waa, eh, damba naga- eh, damba kama ay gelin marka cayayaankaasaa jira dhulalka ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dib u dhac iyo horumar la-aan waxaana ugu wacan sida marar badan la sheego maamulada oo ah kuwo aanan ka turjumaynin bulshada dhaqankeeda horumarkeeda diinteeda iyo dadnimadeeda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka somalilan ayaa xiray dad ay ku eedeeyeen inay dhagxaan ku weerareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen dad ay ku eedeeyeen inay dhagaxaan ku weerareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi mas-uul u hadlay booliiska la baxay somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay sameeyeen kuwaasoo ay ku qabteen dad uu maamulka eedeen u haysto waxa uu sheegay mas-uulkan inay xidheen ku dhowaad toban ruux kuwaasoo lagu eedeeyey dhagaxeynta xubno ka tirsan xisbiga haya talada maamulkaas iyo burburinta boorarka xisbiyada isagoo warfidiyeenka la hadlay mas-uulkan ayaa u hanjabay dadka arrimahaasi ku kacaya hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa ciidanka booliisku arrintaa wuxuu go- waxa go-aan baa meel uga yaal inuu gacanada ku qabto boorkaa hargeysa dad baa loo soo xidho nin baa maxkamad lagu horgeeyey kuwa shalay ka dhacay burcana labada dhinacba sagaal qof baa u xidhan sagaal qof sha- shan meelah iyo afar meelah iyagana maxkamad baa la horgeynaya waxaan ummadda somalilan u sheegaynaa ciidanka booliisku inay ka go-an tahay inuu la dagaalamo wixii afka afcaasha caynkaasa ku kacaya oo gacan adag lagu qabto si looga hortago fowdo timaada fowdo maamulka somalilan ayaa wajahaya mucaarado kala duwan kuwaasoo ugu imaanaya xisbiga siyaasadeed ee kala duwan ee ka jira halkaasi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa